tababarkan oo dareeri doona muddo lama isbuuc ah iyo weliba dhalinyarada gobolka banaadir ah la kabaraya kororso la xiriirta farsamada gacanta welibana gacan ku jeysida ay tahay maamulka gobolka banaadir iyo cutubyo ku tirsan ciidanka talyaaniga weliba ku faa-iideysada iyo inku badan labaatan dhalinyaro oo ku shal dareerta degmooyinka gobolka banaadira munaasabadiiyo weliba ku qeyb galaya mas-uuliyiinta hiido ku dareerana macalimiinta tababarka biyaasi dhalinyarada loonqowada iyo tababarka waxaana ku mid ah macalimiinta iyo madaxda ku qeybgaliya ku hadalena muhiimadii lati in la baraa xirfado dhalinyarada soomaaliyada waa xirfad gaar ah oo la barto oo lagu shaqaysto laba iyo toban beri uu soconayaa skejualkiisuna waxaa weeyaan wuxuu furmayaa labada saac ayuu furmayaa lixda saacna waa dhammaanayaa one hour waa theory saddex saacna waa baratico dhallinyarada waa udubdhaxaad barnaamijkan oo intaas ka soo shaqaysay dadka nasiibka u yeeshay idinka waaye waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysa doontaan sideedababa hoggaanka waxbuu tilmaamayaa laakiin wixii wax fulinayey wixii wax qabanayay idinka waaye iyo macallimiinta idinla joogta kadib inaad miisaskan samaysiin sariiro samaysaan decoration samaysaan oo aad nolosha simig waxay diyaar u tahay mar walba gobolka xaggiisa ururka dhallinyarada iyo degmooyinkaba in ay waxay baahiyadooda ah oo kooban wax kala qabtaan waxaan rajaynayaa dowladda talyaaniga ayad laftigeeda oo ah tan soo marsiinayso intaasi ay jeceshahay inay intaan iyo wax ka badan sii qabata aadaan ugu faraxsanahay in maxaa la yidhaahdaa simig oo in badan maxaa la yidhahda dhallinyarada ururka dhallinyarada gobolka banaadir la shaqayn jirtay howlo badan hore ula qabteen iyo tababare kala gedisan inay mar kale maxaa la yidhahda noo soo rogaal celiyaan oo ay naga gacan siiyaan inay maxaa la yidhahda dhallinyarada yacni caasimadda ku dhaqan ee dhallinyarada gobolka banaadir inay ma aragtay ka gacan siiyaan sidii ay maxaa la yidhahda xirfado iyo farsamo gacanta mataqaanaa u heli lahaayeen dhalinyaradii ku faa'iideysatay tababarkan yaa mahad nagana maamulka dhalinyarada gobolka banaadir iyo oona markasta ku qeyb qaadadu doonana horumarinta farsamada gacanta ee dhalinyarada la barowa runahaantii farxaday noo tahay in aan maanta farsamadan gacanta aynu khibrad ahaan aynu u baranayno waxa ugu muhiimsan ee la barto ayay ka mid ahay in khibrad la barto runahaantii jaaniskan quruxda badan ayna siiyeen hay-adda barnaamijkan soo qabanqaabaysay iyo guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir insha allah waxaan rajaynaynaa inaan sidee tahay ayaan ugu faa'iidaysan doonna hadduu ilah raalli ka noqo gudoomiye maxamed axmed adiiriye iyo booxo oo dahafuriya tababarka xirfado gacanta ee dhallinyarada iyo kala dardaarami inyo ku faa'iidaysadana farsamada gacanta dhallinyaro fara badan oo adinka in la mid aho aad ogtihiin oo magaalada dhooban ama ururka dhallinyarada gobolka banaadir ka mid ahaa fursaddan haysan marka ka faa'iidaysta guddoonka dhallinyaradana aad iyo aadaan iyagana ugu mahad celinaya sida ay hay-adaha iyo dadka maaragtay shaqooyinka la qaban kara ururka dhallinyarada aad ula xiriirtiin kasii kordhiya adinkuna intaan maaragtay inaad dhallinyarada fursado intaan ka ballaaran inay helaan hadduu ilaahay yidhaahdo waqti intaan ka ballaaranoo bilooyin kuwa soconaya inay fursaddaas la helo adinkuna waa ku mahadsantihiin hawsha halkaa ka sii wada